bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mar labaad kusoo dhowaada madasha sigid waad uga barateen wararka cusub ee soomaaliya iyo warbixinada waxaa maanta bartiin ugu awaliya cali dhakjar oo ah wariyihii soomaali channel joogay magaalada bohoole xarunta gobolka cayn wariye cali dhakjar kusoo dhawow madasha sigista
waa ku dhowahay waa ku dhowahay waa idin salaamaya dhammaantiinba asxaabta
yahay sidoo kale aad iyo aad baanu ku salaamaynaa boqolkiiba boqol waxaad nooga warartaa guud ahaan xaaladda gobolka cayn oo beryaamaha beryahan dhiile laga sheegayey iyo somaliland iyo madaxweyne khaatimo kusugan iyo guud ahaan adoo soo koobaya xaaladda gobolka cayn khaasatan magaalada bohoole nooga war
xaaladda guud ee gobolka cayn waa ay degan tahay waa caawa inkastoo saacadihii ugu dambeeyeysa la socoteen wasiirka caafimaadka somaliland ilaaladiisu ay weerar ku qaadeen xafiiskii warbaahinta somali channel bohoodle isla had jirto saacad ka horna waxaa gudahood waxaa dhacay in isla weerar lagu qaaday gaadhigii wasiirka caafimaadka ee somaliland salebaan ciise oo daba socday dadka cadooday ay weerarkii xalay ay ku qaaday xafiiska somalilan dadka cadooday ay gaadhigiisaas oo suuqa maraya goordhaweyto ay bartilmaameed kadhigt ka dhigteen rasaas badan ayaa halkaa ka dhacday ma ay jirto wax khasaaraha siday warku ii sheegeen oo soo kala gaaray dhinacyada halkaas isku xabadeeyey ee ka caraysnaa weerarka xalay lagu qaaday xafiiska somali channel marka magaalada caawa guud ahaan xaaladeedu waa isbedel ayaa laga laga dareemayaa sidoo kalena way degan tahay
okay weliya cali dhakjar awey welihii degaanka iyo booliskii magaalada waa maxay ilaaladan xagla toosiye ee iska gelaya stuudioyada ay leeyihiin telefishinadu dadkan baabuurta ku weeraraya magaalada dhexdeeda aaway booliiskii iyo golihii degaanka iyo administratiska magaalada
haddii aan su-aashaa dib ugu noqdo shalay ayay ahayd markii oo ka badana bisha toddoba labaad bishii labaad sanada labada kun iyo lix iyo tobanka markii aan aan wareysi la yeelanay taliyihii staafka xagla toosiye ee doohoodle oo is iscasilay sheegayna inuu ka biyo diiday waa sida hadalka u dhigaye kulamo dhex maray madaxweyne siilaayo iyo wasiirka caafimaadka deegaanka og halkaas oo ay ka wada hadleen qaabkii loo qaban lahaa buuhoodle intaas kadib waxaa xiriir xagga teleefonka ay noo soo sameeyey xagla toosiye oo ii sheegay inaan warka aanan diri karin waxa uu igu baayacay lacag dhan kun doolar inuu warka aan ka siisto bas anigu waan diiday anoo ilaalinaya shuruucda mediaha u yaala iyo sharciga saxaafada u yaala ayaan diiday kadibna waxaa igu bedelkeeda ii sheegay in uu xafiiska bartilmaameed ka dhigan doono anigana soo qaban doono saaki lixda ayaa ciidamo hubeysan oo isaga ilaaladiisa gaarka ahay waxay tageen xafiiska kadibna way iga waayeen kadibna alaabtii xafiiska sidaad ku artay warbaahinta muuqaalkoodii ayay qaateen ilaa hadda ku maqan xalaas nool oo ayay u adeegsadeen xafiiska oo koob iyo toban xabaa ku dhacay marka sidaas ayay xalay ilaa maanta magaalada wax uga dhacayeen
okay marka aawey golihii degaanka iyo bileyskii magaalada ee ka hawlgeli jiray ee ammaanka sugi jiray ee waxyaabaha dibadda ka imanaya hadii jiraala xakameyn jiray
waa su-aal muhiima inkastoo su-aasha hore had ii weydiisay golaha deegaanka khaatimo way joogaan boolisna way leeyihiin way joogaan rabitaanka dadka markaad eegto xaglasiy waxa uu ku joogaa family isaga ama taageero ka haysta jilibkiisa weliba hoos ahaan marka aan jilibda beesha ka sii qaad qaado ardaais hoos ahaan ayuu taageero aan saas ufli aan saas u buurnayn uu ka haystaa marka isku dhac dadkuna inta badan waxay ka taxadarayaan in qaab maadaama buuhoodle ay beelo badan degaan qaabkii beeluhu aanay iskugu dhacahayn in loo ilaaliyo hab dhaqan magaalada buuhood dadku ay dhaqanku inta badan ba arrimaha nabadda ay gacanta ku hayn jireen marka qaab dhaqan ayaa looga taxadiraya in waxaan ay u dhacaan balse haddii tuuna dhaco waa laga yaaba in faragelin dhinaca maamulka ay soo bacdo
waxa marka laga reebo weriye cali dhagtir waxaa loo bartilmaameedsanayo xafiiskaaga ama studioha somali channel warkaa aad ninka ka qaaday ka gedisan miyaa jira
ma jirto mana jirin anaka horay xiriir xagla toosiye iyo guud ahaan saxaafadda buuhood lala yeeshay waad ugeedeen sidii warbaahintii aad horey ugaartay buuhood la yimi warbaahin ka socota dhinaca hargeysa ayuu la yimi sagaal t v of somalia buuhood la joogay sagaalka t v weli warno marno ma yeedhan laakiin anaka dan somali channelahan waxaan go-aansanay inaanay dhicin in warka lacag lagu bedesho oo aan iibsano maadaama shuruucda mediaha a caalamka udegsan in qofkii hadlay taakalka ku hadlay sidii ahayd loo sii daayo ninkan baaritaan baan ku sumeynay waxaan inuu taliyhiisii haa inuu la joogi jiray haa marka waa ma jirin wax hore khilaaf noo dhacay balse hanjabaado iyo fariimo ayuu ilaa shalay soo direeyey isaga ayaana marka jawaabtii helay
aad baad umahadsantahay halkaad weli nagala socotaan waa madasha sigeystii waxaana maanta marti inoogu ah barnaamijka waraysiga weriye cali dhegjar oo kaga jira magaalada buuhoole weriye cali dhegjar haddii saakay studiogaagii la furfurtay oo la baabi'iyey oo rasaas lagala daalay adigana lagu sigay halkaad iminka nagala hadlaysaa waa idaacad waa madal caalamiya oo la yidhaahdo madasha sigeysti wararkanina waxay kusoo bixi doonaan websaydyada soomaalida iyo idaacadahaba maku gelin karaa katara
iga celi maxaad halkaas baasha dib iga celi
maadaama studiogaagina la bililiqaystay adigana lagu sigay madal caalamiyaad ka hadlaysaa ee warbaahineed iminka warkaaganina wuxuu kusoo bixi doonaa baraha internetka oo dhan khatari ma kugu sugan tahay arrintaas
maya maya wa okay aniga wax khatara igu suga ma jirto wax dhacay la wada ogyahay marka wax khatara igu suga ma jirto anigu si freedom journalism marka aniga wax khatara adreyska hadda anigiisana ma jirto
waad mahadsan tahay barn- waxaa sidoo kale maqaalo nagu ah wariye cali in magaalada buhoodle ku sugan yahay madaxweyne khaatimo iyo madax kale oo badan oo khaatimo arrintaasi ma jirta iyada
ha wuu joogaa madaxweynaha khaatimo professor al khaliif galayr si nimada ayuuna u joogaa magaalada waxaana jirta kulamo oo la leeyahay odayaasha dhaqanka kulamo hoosaadiyo iyo kuwa isaga wato siyaaseed balse ma lama hadlo saxaafadda wuu joogaa si nabadgelyo ayaynu ku joogaa
okay haddaan arrimaha buhoodle intaan kaga baxno weriye cali dhegtir waxaa tahay weriye professional ah oo alaabo kasoo warrama magaalada buhoodle dad badanna ay codkiisa garanayaan waxaa nagu maqaalo ahayd shalay saacadahan oo kale in magaalada werwer oo isla gobolka cayn ka tirsan uu dagaal ku dhex maray ciidamada khaatimo iyo ciidamada maamulka somaliland maxaad naga siin kartaa faafahin arrinka
baaritaan aan sameynay kadib waxaan ogaanay inaanay jirin warkaasi oo dadku ay noo soo sheegeen balse warbaahinta qaarkood lagu qoray warbaahinta waxaa leenahay inta badan wararka ay daabacayaan inay dib u eegtaan ayaa fiican marka anigu kolley warkaas maadaama aan ka taxadaro meelo badan ma u jiro
dhinaca kale dhaqdhaqaaqa mashiro baryahanka buuhoodle iyo ciidamo somaliland oo meelahan lagu sheeg sheegayay xaalad dagaal iyo abaabulba ayaa ma dhawood socday dhowrkii casho ugu dambeysana waxaad moodaa in yar hoosu dhac ku yimi arrintaasi ay sheegday waa sidee xaaladda guud ee nabadgelyo deegaanka
iminka xaalada guud ee nabadgelyo way degan tahay ciidamada somaliland waxaa ugu soo baalay sidaan ku socdo deegaanka urur baa ugu baalaysa marka wax dhibaatada ka jira gobolka ma jiraan ciidamada kala duwan dadka deegaanka hegan ayay buuxayay iskaga jiraan wayna adag tahay in ciidamo somaliland ka socda sidii hore looga bartay gobolka ay soo galaan maadaama markaan eegto dadku siday iskugu duuban yihiin siday ugu diyaargarooween ama inta ilaa hadda ma socdo nin ka socdo somaliland buuhoodle marka laga reebo wasiirka caafimaadka oo isagu dee deegaan ahaan kasoo jeeda buuhoodle balse shaksiyaad kale oo kasoo jeeda somaliland ama ma imaan gobolka way adag tahay marka marka dhinac kale laga eego maadaama deegaankan horey ilaa labada kun iyo lixdii ay dagaalo ay ka dhaceen oo dagaalka bashaale meegaagay hagoogan marka markaad jiwga guud eegto way degan yahay gobolka dadka waxay iskaga jiraan diyaar garow kii ugu dambeeyay
nagala socotaan weli waa madasha sigisti oo alaaba aad uga barateen warar daraya iminkana waxaa noogu casman oo nagala soo xidhiidhay magaalada buuhoodle weriye cali dheg weriye cali dhegjar wasiirka caafimaadka ee somaliland saleebaan ciise xagle toosiye dhawaanahan wuxuu ku sugnaa magaalada buuhoodle saaka sida aad sheegtay shalay waxa weeyaan warays waxaad ka qaaday taliya staaskiisii oo ka casilay shirqool uu magaalada la maagan yahay markii uu ogaaday soo hadalka u dhigay kabacdi saaka studio-gaagii bay weerar caawa baabuurkiisii baa la weerar ma waxaa wasiirku meesha u joogaa inuu buuhoodle oo meel deganahay fawdo ka dhex abuuro mise arrimo kale oo aanan ogeyn baa jira
dadka qaar saasay leeyihi inuu magaala dadka ka dhex abuuro fawdo maadaama wasiir isir weliba caafimaad ahaa dad inuu weeraro oo bartilmaameen isagoo caafimaadkii uu jabiyo oo xabadow la dhaco xarun stuudiyo warbaahineed oon dhibaato u geysan oo haddii xitaa sharciga uu soo mari lahaa oon lahaa waxaas iga bahiseen ama tiisiga madaxdiisa la xiriiri lahaa ay wax dhacyo ahaan lahayd marka ma uusan jabin sharcigii midia jabiyey shan xabadood koob iyo toban xabadood baa ku dhacay xafiiska banaanka iyo gudaha sida warbaahinta muuqaalka lagu soo daabacay tifiyada iyo baraha internetyada oo iyo saxaafadda ay bahaysay marka isaga ayaa jabiyey shuruucdii saxaafadda oo sida wasiirka caafimaadka oo la dadka dawe xabad nool u adeegsay xafiisyada leeyihiin iyo shaqaalaha shaqaalaha ka tirsan war xarun warbaahineed
okay marka laga yimaado dhinaca siyaasadda iyo amniga ma jiraan waan waan ay hogaaminayaan odayaasha dhaqanka iyo oo la doonayo in lagaga saaro xagla toosiye magaalada buuhoodle maadaama uu sub attach ama shirqool hoosaad ku wado magaalada
ilaa iyo xalay way soconaya arrimahaasu amnimahoogi kole in arrimahaas ay jiraan oo laga saarayo balse odayaashu iyo waxgaradku arrinta way ka midaysan yihiin waxaana lii sheegay in beeshiisa ay kulamo hoos u socdaan walow aan la isku afkaran sida wararka qaarkood ii sheegay marka arrimahaasi dib ayaan ka sugaan karaa
aad iyo aad ayaan waryacaal doctor nagala soo xidhiidhay magaalada bohoodle halkaad nagala socoteenna waxay ahayd madasha sigiistii waxaa idiin wareysanaya anigoo sugaala aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waa maxay ugu dambeyntii cali doctor fariinta aad doonaysaa inaad u sheegto dadweynaha ku dhegeysanaya oo ka badan boqolaal qof oo soomaaliyeed oo badiba qurbaha ku nool fariinta aad gaarsiinaysaa maxay
hal laba fariimood ayaan dirayaa fariintii waa fariintii koobaad waxaan u dirayaa wariyaasha soomaaliyeed inay ka taxadiraan warka lacagta lagu bedelanayo ama ay dadka waryo weliba isku dayo wixii jira inuu soo sheego inta badan saxaafada soomaaliyed waxaa lagu dilaa war ay akriyeen ama ay caburiyeen si xora u shaqaysta nafti maalin ayay baxaysaa sidoo kale bulshada soomaaliyeed waxaa lagu baaqaya inay isku duubnaadaan oo iyagu ay dantooda soomaaliyed ameerika soo horjeestaan bulshada bohorna waxaa laga isku dambaada midnimadana meel ha haato qofkii cadow idinku wadana hal meel uga rajeysta anigu haddaan kamalahay warayaasha bohorle waxaan ku dadaalaya in halkii shaqada kasii wato anigoo nina ku dhibaato ugeysanahaynin qofna caburinahaynin war dhexdhexaada war baalishayaala inaan soo daayo ayaan shaaka ku taxadirayaa waana ka xumahay dhibaatada loo loo geystay xafiiskayga ama aniga la geystay
aad iyo aad baad umahadsan tahay mar labaad weliya cali dakjar oo nagala soo xidhiidhay magaalada buuhoodle aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad
thank you